doodiyo allayleh kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaara shanta galabnimo doodiyo allayleh dhabuutaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
kulan wanaagsan dhegeystayaal waa barnaamijkii kaswadaag oo toddobaadkiiba mar aan isugu keenno cuquusha nool iyo dargaradka bulshada si aan iskula qaada dhigno dhibaatooyinka muuqda iyo xalkooda fursadaha dahasoon iyo dabagalkooda toddobaadkan waxaan diradda ku saareynaa sidee saxafiyiinta soomaaliyeed kaalin uga qaadan karaan tabinta isbeddelka cimilada ee dalka waxaan ka yeelan doonnaa falanqayn ay marti inoogu yihiin faarax cumar oo ah khabiir saxaafadeed kaafiye naaleeye oo tababar ku bixisa saxaafadda deegaanka iyo cabdirashiid cartan oo ah khabiir arrimaha deegaanka farsamadu waa ibraahim cali soo saarista iyo tabintuna waa anigoo maxamed qadar cabdi ah soo dhowaada saaxiibayaal xagaag isbeddelka cimilada ayaa ah mid saameyn ku yeeshay guud ahaan caalamka waxyaabaha ka dhashay waxaa ka mid ah abaaraha iyo fatahadaha shirka isbeddelka cimilada ayaa isniintii ka furmay magaalada sharmasheikh ee dalka masar waa shirweynaha toddobiyo labaatanaad ee qaramada midoobay ee sanad kasta looga hadlo wax ka qabashada isbeddelka cimilada sanadkan waxaa shirka ka qaybgalaya madax iyo wafuud ka kala timid boqol iyo labaatan dal wadamada horumaray ayaa lagu dhaliilay inay ka gaabiyeen wax ka qabashada isbeddelka cimilada islamarkaana aysan fulin ballanqaadadii hore dalalka soo koraya oo iyagu u nugul isbeddelka cimilada ayuu saameynta ugu badani ku yeeshay isbeddelka cimilada ee soomaaliya waxay saameyn taban ku yeelatay habnuleedka dadka iyo dunyada haddaba maxaa keena isbeddelka cimilada sidee muhiim u tahay in warbaahinta soomaaliyeed diradda u saarto ka hadalka arrimaha isbeddelka cimilada weydiimahaas iyo kuwo kale oo la xiriira ayaan hordhigay faarax cumar oo ah khabiir saxaafadeed kaafiye naaleeye oo tababar ku bixisa saxaafadda deegaanka iyo cabdirashiid cartan oo ah khabiir arrimaha deegaanka marka hore waxaan jeclahay inaan ku bilaabo cabdirashiid cartan waa maxay isbeddel cimilo waad mahadsan tahay qadarow iyo radio himilo barnaamijkaani barnaamij aada u muhiim waaye markaan ka hadalno isbeddelka cimilada isbeddel cimilo waxaa la yidhaahdaa waa isbeddelka jawiga ku dhaca jawiga marka maxaa bedela oo isbeddelka keena waxaa keena waxyaabaha dadku ay sameynayaan sida tusaalahaan dadku warshado ayay sameeyaan warshadahaasi marka hawada ayay wax kusii daynayaan marka kaarboonka hawada galayo wuxuu kordhiyaa heer kurka waxaa la yidhahda ama tamarejarka marka tamarejarka oo bata ayaa waxaa la yidhaahdaa waa isbeddel cimilo kaasoo marka isbeddelka cimilada marka kuleelka lama yidhaahdee barafka xataa waxaa la wuu milmayaa macnaha oo barafka waqooyi cirifyada badaha barafka oo milma kulka dabaylaha daadadka marka waxaas o dhan waa isbeddelka cimilada marka roob haddii la waayana waa isbeddel cimilo haddii roob imaadana just waxaa la yidhaha iyadana waa isbeddelka cimilada qayb ka tahay haddii dabeelo kacaan haddii duufaano marka waxaas oo dhan waxaa la yidhaha waa isbeddelka cimilada ama reer hulka marka qaarkood bata ama barafka oo dhalaala marka isbeddelka cimiladu meelo kala duwan oo ka dhaca maxaa sababa ama maxaa keena isbeddelka cimilada waad maasan tahay waxyaabaha keena laba isugu jiraan mid ugu weyn waxay tahay bini aadamku maadaama oo horumar sameynaayo maadaama oo shidaal soo saaraayo maadaama magaalooyin ay dadkii ay ku dhaqan yihiin maadaama ay shidaal isticmaalayaan marka waxyaabaha shidaalka baabuurta warshadaha beeraha waxaa loo isticmaalaa kimikaaliska waxaas oo dhan ool falorokolokaarbooniska gawaarida naqsi ka soo baxaayo waxyaabahaas ayaa sababa iyo waxyaabaha kaloo loo yaqaano green house gaaska waa fallaaraha qoraxda ah markay dhulka kusoo dhacaan inay dib u laabtaan marka taas labadaas shay waxay ka qayb qaadanayaan green house gaaska wax loo yaqaano ama carbon dioxideka plus human activitieska ama dadku waxay qabanayaan labadaas oo laysku daraa waxaa waaye waxyaabaha isbeddelka cimilada badiyay ka mid yihiin ustaad aartan dalkeenna waxa uu ka mid yahay wadamada uu saameeyey isbedelka cimilada annaga ahaan soomaali ahaan dhinacyadee ayuu naga saameeyey Eh, waad mahadsan tahay isbeddelka cimilada marka la leeyahay wadamada labay isugu jiraan saa sheegtay kuwo hore u maray iyo kuwo hadda soo koraayo kuwo saddexaadoo waxaa jira layidhaha iyagana wadamada eh, maaragtay shee ka hooseeya horumarka ama less developed countrieska ama dib u dhacay marka annaga waxaa ku jirnaa wadamada la yidhaahdo less developed countrieska ama l l l d c oo wadamada maaragtay horumarkii ka hooseeya marka eh, tusaale annaga eh, wax productiona ama maaragtay eh, hawada kuma sii dayno wax carbona ama africa guud ahaanba waa 0.06 wax noocaas waxay hawada kusii daayaan waa wax aad u yar laakiin wadamada hore u maray warshadaha waaweyn leh ayaa wa- ayaa hawadii wasaqeeyey marka anagu eh, maadaama ayagu ay soo saaraan waxyaabo greenhouse gas oo hawadii wasaqeynayo eh, soomaaliya iyo wadamada yemen afghanistan bangladesh wadamada noocaas oo kalea jad mosambique wadamada noocaasa waxay u yihiin eh, eh, vulnerable ama u nugul yihiin eh, isbeddelka cimilada marka meelaha uu naga taabtay annaga waxaa ka mid ah sectorska kala duwan ee dhaqaalaha sida eh, beeraha eh, kalluumaysiga eh, hadday tahay caafimaadka eh, hadday tahay biyaha hadday tahay tamarta eh, iyo guud ahaan environmentiga meelaha uu naga saameyntaasaa ka mid ah maxaa yeele waa arkaysaa hadda abaaraa jirto waxay saamaysaa beerihii iyo xoolihii eh, biyihii ay saameysay biyo la-aanaa jirto Eh, marka eh, waxyaabahaas oo dhan ayaa jira waxaa jirta fla- eh, falaadhiska dhacayo kale ama marka roob imaado kale beerihii ayuu hala keenaya beerihii ayaa dumaayo guryihii maarata ishaga waa- waxay ku dhacayo eh, burbur Eh, sidoo kale anyax ayaa jira macnaha dabeelaha markay kacaan oo kale anyax ayaa jira tusaale ahaan oo dhirtii iyo productionkii eh, cunay ama maarata sheeg eh, daaqay geedihii marka meelahaas oo dhan ayuu naga saameynaya macnaha eh, isbeddelka cimilada sectorskaas kala duwan maxaa dhici karaa haddii aanan wax tallaabooyin ah la qaadin eh, si wax looga qabto marka isbedelka cimilada Eh, waad mahadsan tahay Eh, waxaa dhici kara eh, maaragtay ha- hadda way yaryihiinba laakiin wayba dhaceenba hadda markaa la fiiriyo maxaa yeelay hadda waxaa dhacay abaaraa dhacday tusaalahaan dadka soomaaliya dhirtay jaraan dhirtii markii la jaray dhulkii wuxuu noqday dhul qaleyla oo aan roob lahayn ciiddii waa guurtay Eh, markii deegaankii marka wax laga waayo xoolihiina ay ka waayeen wax calaf ah Eh, dadkiina meeshii ay maadaama xoolihii ku tiirsanaayeen xoolihii ka dhammaadeen dadkii maxay sameeyeen waxa dhacay waxaa waaye barakac oo waxaa laleeyahay abaarta hadda soomaaliya waxay saameysaba eh, s- eh, lix milyan iyo bar dad lagu qiyaas Eh, toddoba boqol iyo lixdan kun oo qofoodna way ku barakaceen soo marka dadkaas magaalooyinkii ayuu buuxiyeen oo maaragtay eh, magaalooyinkii marka horeba maaragtay ahaay eh, infrastructure jirkooda ama dhaqaalahooda ama waxbarashadooda ama biyahooda liitay dad badan oo barakac ayaa soo galay marka taas waxay keenaysaa inay magaalooyinka xataa macnay noqdaan magaalooyin aan aan balaanid ahayn oo macnaha aan qorshaysnayn Eh, falaadhiska hadday dhacaan hadda roobab badanaa la filayaa roobabkaas haddii aan laga shaqayn webiga in la qodo eh, biyo xirino la sameyn eh, haddii aan intaas la sameyn waxaa dhacayso inay beerihii burburaan eh, deegaankii tusaalahaan hadda beledweyne oo kale marka abaa- ka dhacdo daadadka eh, guryihii ayaa burburaya marka meelo kala duwan markii laga fiiriyo waxyaabo kala duwanaa dhacaya haddii aan yaxa waxyaabaha uu sababaya waa aragtay Eh, hadda ukumihiisii ayaa soo bixi doona marka waxyaabaha imbaktiga uu reebay ka mid tahay. marka isbeddelka cimilada maadaama meelo badan uu saameeyey meel kasta waxaa ka imaanayso maarata sheeg eh, eh, saameyn gooniya ayaa ka imaanayso laakiin waxay u baahan tahay xal iyo waxa la yidhahdo laqabsi iyo yareen in la yareeyo annaga hadda waxaan yareyna hawada kusii dayno ma lahan Eh, laakiin waa inaan la qabsanaa oo aan abaarta la qabsanaa oo dadka eh, loo sameeyaa ceelal oo biyaha la xiraa wax noocaas oo dhir la abuuraa marka waa in la qabsi loo sameeyaa oo la qabsiga aan ku dadaalnaa Eh, maadaama soomaaliya xaaladda ka jirta ay aad u fara badan tahay eh, soomaaliya xoogaa xoogga waxaa la saaraa oo bahda saxaafaddu amniga eh, siyaasadda macnaha waxyaabahaas marka eh, wariyaashu waxay ka mid yihiin bulshada soomaaliyeed dadka soomaaliyeed baa iska baraarug eh, maba qabaanba ku saabsan ama kuma baraarugsana biyaaddooda waxa ka jira hadday tahay hawada maxaa ka dhacay hadday tahay be- beeraha maaragtay sheeg maxaa ka jira hadday tahay badaha maxaa ka dhacay hadday tahay marka baraarug dee- deegaan ayaa jirinba laakiin waayadan dambe maadaama eh, dhallinyaradii soomaaliyeed ay ay fahmeen eh, noloshooda inay saameyso maaragtay eh, jawiga ku hareereysan hadday tahay eh, hadday tahay ciid hadday tahay hawo hadday tahay biyo waayadana jaamacado badan la- maaragtay sheeg maadooyinka environmentiga aada looga dhigo jaamacadaha qaarkood ay soo kordhiyeen ee, wariyaasha tababaro badan oo environmental journalistaha ama ee, qaabka i report garaynayaan waxyaaba noocaasa tababaro noo- noocaasa la qabtay xoogaa waayadan waxaa u maleysaa wariyaal inay soo baxeen ama idaacado ama tiifiyaal ama ee, ee, meelo la iskugu imaado inay wariyaashu maarata ayantaani ay xoogga saarayaan laakiin waagii hore ee, xoogga ma saari jirin environmentiga ama haddii dhacdo dhacdo kale ama meel haddii ay gubato ama maaragtay meel daadad ka kacaan ama wax noocaas oo kale waxaan news iska ahayd macnaha Ee, warar bisaa laga dhigi jira laakiin hadda waayadan in investigation wax noocaas la sameeyo dadki loo soo bandhigo ra'yi kala duwan la sameeyo dadki dooda laga sameeyo dood cilmiyeed la qabto fooramyo la iskugu imaado riboodyo laga qoro Ee, marka waxyaabahaas ayaa bilowday marka hadda xoogaa baraarug ayaa jira marka loo eego waagii hore maxaad u qabateen tababar la xiriira sida saxafiyiinta soomaaliyeed door uga qaadan karaan tabinta wararka la xiriira isbeddelka cimilada Ee, waa mahadsan tahay traininkan wuxuu ahaa train saddex maalin soconayay waxaa ka qayb galay yaa soddon iyo shan qofood oo rag iyo dumar isugu jira oo ka imaada public iyo private mediaha een, activistaha oo environmental activist dadka activistka u ololeeya Ee, waxaan u tala galnay adduunyada waxay u gurta hadeertaan xaalad waxaa ka taagan isbeddel cimilo soomaaliya keliya maahan adduunku ka taagan yahay marka waxaan rabnay ee, maadaama wariyaasha ay yihiin dadka ugu muhiimsan ee la rabo inay soo bandhigaan ama ay qayb ka noqdaan tabinta baahinta iyo xog aruurinta isbeddelka cimilada soomaaliya inay qayb ka noqdaan wariyaasha oo la baro cilmigii iyo siday u baari lahaayeen ama ay qayb uga noqon lahaayeen inay noqdad ka shaqeeya isbeddelka cimilada ee soomaaliya ka jira markii aad qabateen tababarka maxaad isla calaamayseen ka qaybgalayaasha si mudnaan gaara loo siiyo arrimaha la xiriira isbeddelka cimilada Ah, saddexda maalin inta la joogay kusoo qaybgalaasha waxay barteen waxyaabaha aad u fara badan ay ka mid tahay een, environmental journalist climatic changing communication and behavior and then waxaan isla calaamaynay ka qaybgalayaasha inay cilmigan sii baaraan ay hore usii wataan and and then inay hawshaan ay tahay hawshoodii ay guda galaan and then ay qayb ka qaataan isbeddelka cimilada ee soomaaliya ee sidee ayaad is leedahay saxafiyiinta soomaaliyeed bulshada way ku baraarujin karaan sida ay kaalin uga qaadan lahaayeen ilaalinta deegaanka iyo cimilada horta waxa ugu muhiimsan waxaa waaye awareness-ka Een, wariyaasha waxay qayb ka noqon doonaan een, dadka awareness-ka u samayn doona bulshada weliba stakeholders-ka ah, baraarujin laga sameeyo in isbeddel cimilo jirto oo noolaha oo annaga aan human being aan number one ka nahay oo saameyn badan ku yeelan doono haddaba saa ognahay oo sessionska ama ama xiliyada kala duwan ee sanadka ee laba labana ay dhibaato noo geysato labana ay dhibaato noo geysato oo mar ay tahay fatahaad daadad roob marka roobka la helo mar kale abaar oo loo dhimanayo marka waxaan rabnaa een, waxaas wax dhibka nagu hayo waxaa waa cimilada dadkeenana ma fahansano waxaan rabnaa in dadka la fahansiiyo problemkas inuu jiro oo cimilada isbeddelka cimilada saameyn nagu hayso waxyaabaha keenaa si bulshada ayagoo idil ay uga qayb qaas- uga qayb qaataan laakiin hadda waxaa waaye dadka bilaabi lahaay oo shaqadaas ay door ka qaadan lahaay waa warbaahinta iyo dadka shaqeeya wariyaasha ee marka la eego wariyaasha ee ka waran wariyaasha soomaaliyeed marka la eego waa sidee tabinta wararka la xiriira arrimaha isbeddelka cimilada Een, horta aniga ahaanteyda ma arkin warbaahinta bise een, isbeddelka cimilada and then haddii- mana jiraan umalena haddii jiraan waa nambar yar oo baraarugaas ma jiro Een, tababarka waxaan u qabanay qaybkeedba in baraarug dhaco oo la helo wariyaal iyo warbaahin kugu baraarugsan in isbeddel cimilo jiro ee la baahiyo maba jiro
maytaatulaykiyo warandaradeeni cadaar ku biirsada maytaatulaykiyo warandaradeeni cadaar ku biirsada darsiyo xigaalo reeda haddaynan isdaynayn miyuu reer ku degaya
raadiyo himilo boqolabadhibcshan magartis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaan ku guda jirnaa oon ku eegeyno sidee saxafiyiinta soomaaliyeed kaalin uga qaadan karaan tabinta isbeddelka cimilada ee dalka markaan waxaan rabaa inaan siiyo ustaad faarax waa sidee warbaahinta soomaaliyeed diirad saaridooda isbeddelka cimilada Ee, bismillahi raxmaani raxiim Een, howshaas horta aaday muhiim u tahay ee, warbaahinta inay diiradda saaraan ee, howlaha isbeddelka cilmi- cimilada iyo deegaanka iyo waxyaabaha in laga shaqeeyo mar horeyna ahayd sheekadaas in in laga shaqeeyo laakiin waqtiyadan dambaa lagu baraarugsan yahay oo maaragtay wariyaashan in loo tababaro dadka deegaanka ka shaqeeya iyaga dhexdoona laisdhex mariyo ay ka wada shaqeeyaan arrimahaas marka aaday muhiim ay ugu tahay warbaahinta si looga soo leexdo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha kale ee maaragtay dagaalada iyo maaragtay ka hadalkooda un deegaanka un laga hadlo aad u qurux badan oo laga sheekeeyo maaragtay dadka ay u soo jeestaan oo la baro deegaanka iyo iyo munaafacaadsigiisa iyo inay ilaashadaan waxyaabaha deegaanka ay ka heli karaan sidee ayaad isleedaha marka saxafiyiinta soomaaliyeed bulshada way ku baraarujin karaan si ay kaalin markaa uga qaataan ilaalinta deegaanka iyo cimilada hadda waxaan u joognaa meel ay tababar ku qaadanayaan wariyaasha iyo arrimaha deegaanka dadka ka sheeqa qaarkood marka tanba waxay ka mid tahay tababarka waxay ka mid tahay siday dadka u baran lahaayeen iyaga laftigooda kaalimaha ay qaadanayaan ay ugu baraarujinayaan wariyaasha dadweynaha wax ugu baraarujin lahayn hadday fariimo ugu sheegayaan hadday barnaamij ugu sheegayaan hadday si qaab maaweelo ugu sheegayaan marka horta marka hore inay iyaga horta deegaankeena wax ka bartaan kadibna ay bartaan qaababka maaragtay ugu sheegayaan iyo wax iyo iyo telefishinada amaba idaacad amaba maaragtay bara bulsho meesha isticmaal lahaayeen marka taas laftigeeda maaragtay wax weyn ah ustaad farax maxaa looga baahan yahay wariyaha raba inuu raadiyo arrimaha isbeddelka cimilada
dabcan inuu isbeddelka cimilada qof ka sheekeyna waxa waa inuu horta isbeddelka cimilada u bartaa maxaa maxaa waaye iyo adduunyaha soo kululaanaysa dadka qaarkii markay maqlaan waxay leeyihiin adduunyada kululaanaysa maxaa waa la sheega adduunyada kululaanaysa maxaa waaye isbeddelka cimilada maxaa waaye marka journalistka waxaa laga rabaa inuu isagama arrimahaas uu baaro oo maarata uu helo oo markuu helona ay u noqoto waxyaabo muhiim hadduu ku helo meeshaas wuxuu fahmi karaa dhibaatada jirto oo dalkeena soomaaliya haysto oo noqon karta dhuxulaha la gubaayo deegaanada dhulka la beeran jiray oo maaragtay oo oo caraguur lagu sameeyey dhirtiioo la jaray xoolihiioo maaragtay meelihii ku baktiyeenoo maaragtay waxba aan laga qabanayn magaalooyinkii iyo diiqowgii uu ku badan yahay iyo nadaafad xumadii ku badan tahay intaasoo dhan uu dirsaa intaas markuu dirsa wuxuu sameynaa marka inuu ka shaqeeyo sidii dadkaasi bad waay marka wuxuu sameynaa barnaamijyo fiican oo ka sameyn karaa marka aadoo muhiim ay ugu tahay horta waxa waaye cagadahan waddanka la keeno dadka dhiilahay isticmaali jireen dhiilahana waa ogan jireen iyo joogaga maarata cadcadee maarata loogu talagalay in caanaha lagu qaato iyo in xataa dadka hilibka ay ku shubtaan qaarkood laakiin waqtiyada dambe aada loo wahsaday waxaa la iska isticmaalay muxuu aha caagado oo waaweyn oo marka la soo dejinayaba sun lagu keenay oo sunta beeraha lagu keenay ama sunta xoola sun beeraha lagu keenaa badanaa iyo sun oo waxyaabo kale oo kimikal kale loo isticmaalayo bacaha waxyaabaha laga sameeyo kale marka caagadihii sida khubarada ay sheegayaan caagadahaas iyo dhakhaatiirtaba cagadaas waxaa ku jiro suntii lagu keenaa muxuu ahaa ku jiro oo lafta kaga jirto marka dadka biyay ku shubtaan biyihii marka qofka hadduusan maaragtay dhibaato oo maaragtay uma arkaya hadda laakiin waxay sheegaan dhakhaatiirta in muxuu ahaa wax yeer aad u yar maaragtay inay in muxuu jirkaaga uu gelayo maalin kale wax kale gela maalin sanad laga yaabo ama laba sanadood wax is urursada inay hadhowda cudur kugu noqdaan oo kansarkii maaragtay laga qaadi karo taas waa mid marka cagadaha marka waa kala duwan yihiin kuwan suna marka kuwa ugu roono maaragtay badanaa la yidhaahdo dhakhaatiirta ay sheegaan maba dadka ka shaqeeya caafimaadka iyo deegaanka ka shaqeeya sheegaan waxa waaye kuwa cagadaha saliidda lagu keeno kale oo maaragtay waayo iyaga wax cuntaa lagu keenay oo wax dadka anfacaa lagu keenay oo ah cuntadooda wax micnay isticmaali karaan oo cagadaha huruudka maaragtay oo saliidda lagu keeno kale ama labaatan ahaada amaba ha ahaatee maaragtay marka cagadaha madowga buluuga iyo kuwa cad xataa waa laga digaayo oo la leeyahay marka wariyaasha marka waxay samaynayaan markay taa ogaadaan khubaraday isticmaalayaan oo aad u yaqaano cagadahaasoo kale iyo waxyaabaha dhibaatada ka dhalanaysa maarata khubrada isticmaalayaan asaga keligiis meel lama soo istaagayo cagadahaas waxan yihiin laga taxadiro ma dhahayo wuxuu isticmaalaa khubarada khubarada waxay sheegayaan markaas waxyaabaha cilmiga maaragtay oo cagadahaas looga fogaan karo oo dhibaatada ku jirto inta hadda aan sheegay in ka badan ay sheegi karaan marka taas waxay caawinaysaa marka dadka inay fahmaan wariyaashay fahmaan oo khubaradii laftigoodii oo fariimahoodii iyo cilmigoodii hayaan dadka loo gudbiyo marka warbaahinta dabcan si fariimaha ay u gaarsiiso bulshada islamarkaana fariimahaas ay ku dhaqmaan qaabke ayay tahay marka in fariimaha ay ugu gudbiyaan bulshada warbaahinta dadweynaha waa kala duwan yihiin qofba si uu fahamkiisii uu noqon karaa dad waxa dad badan waxay fariimo gaagaabanay ku fiican yihiin in loo sheego loogu sheego dadka qaarkiisna oo xoogaa iska dhegeysto barnaamijka waqti fiican u heli kara barnaamijka micnihii xirmo wareedoo kale loogu sheegi karaa waxaa loogu sheegi karaa warbixina loogu sheegi karaa oo oo qof sheekadaasi ay taabato kale oo dhibaato qabo oo maaragtay xal raadinayo oo xalkiina helay waxaa la raadinaa maaragtay mushkilad qof haysato oo qof kale uu ku sameeyey markaa looga digaayo amaba qofaa micnihi wuxuu sameynaa si loogu daydo si waxyaaba isticmaali karaan wariyaasha waxaa ka mid oo kale in qof dadka isla isku da'da maaragtay inay wadaado qof dhibaatadii qabo matalan qof deegaanku ku ciyaaraayo labaatan jira gabar labaatan jira oo wasaqda gurigii bannaankiisa isaga soo daadinayso oo gabar kaloo ay ka soo horjeeda maaragtay oo isku da ay yihiin ay muxuu sidaan waa laga fiicanyana hadday tiraahdo waxaa laga yaaba inay qaadato laakiin marka guri kale qofka kala soo habar islaam weyn ka soo baxdo ay tiraahdo naa maxaa ugu shabaysaa meesha waxaan waa waa iska dabcsanaysa waxay leedahay muxuu ahaa waxaan caadi waayo duqdaarna qayladeeda maaragtay waa hooy bas raalli hawa iska dhahe maarata hadhowdin maaragtay waxayday wadane laakiin gabadha kale oo jinkeeda markay soo baxdo waxay leedahay walaahi isaan waa laga fiican yahay maxaan waxay iyada garata ma garan weynaysa ilaa maalintan waa iska joojinaa marka waa ka baxaysaa sheekada waxayna samaynaysaa sideeda kale in ugu dayato waata ustaad cabdishiid dowladda waxay ku dhawaaqday barnaamij ay ugu magac dartay soomaaliya cagaaran mashruucaas sidee ayuu kaale marka uga qaadan karaa dhibaatooyinka isbedelka cimilada ee soomaaliya waad mahadsan tahay barnaamijkaas waa barnaamij muhiim ah maadaama la yiri soomaaliya hal dhereeyo soomaaliya hadda in la cagaariyo oo isla markii cagaar noqoto sugi mayno laakiin in la bilaabo ayaa muhiima marka waa bilaab fiican kaas oo lagu yareynayo ama maaragtay sheeg hoos u dhigayo ama lagu bedelayo soomaaliya maadaama dhir badan ee laga baabi'iyey oo dhirtii maaragtay sheeg aada loo jaray wuxuu ka qayb qaadanayaa waxa la yidhahdo ecosystem restoration ama dib u soo celinta ama dib u soo nooleynta deegaankii burburay marka hadii dhirta dib haddii loosoo nooleeyana macnida nolosha dhanaa lasoo marta soo noqotay dhirtu waxawaaye waa cuntada dhammaan noolaha kala duwan waxay xasilisaa deegaanka ka qayb qaadataa ciidda ayay heesaa hawada ayaa oxygen badan ayay soo saartaa kaarboonka aan sii dayna ayay qaadataa roobka ayay ka qayb qaadataa maarata inuu maarata uu dhulka imaado marka marka waxaa waaye waa waa cuntaa laga helaa shadow ama hoosaa laga helaa waa la harsadaa xayawaanada degan shimbiraha ku nool marka dhirta waxyaaba badanay noo qabataa marka waxay kamid tahaba waxyaabaa isbedelka cimilada yidhi ha lagu daaweeyo waxaa kamid ah in dhir la abuuro maaragtay deegaankii dib loo soo celiyo nool loosoo nooleeyo marka waxyaaba badan ay ka qayb qaadanaysaa fariinta hadda ugu weyn oo aad u jeedinaysaan marka saxaafadda marka la eego arrimaha deegaanka oo adduunka dhan walaac uu ku hayo maxay tahay horta waxaan dhihi lahaa inuu warbaahinta isbeddelka cimilada adduunyada dhan uga jiraa saameyn badan uu leeyahay shirweynihii ugu ugu weynaa ee abid ah soo socda oo cimilada adduunka looga hadlayo soomaaliya qayb bay ka noqon doontaa cimilada isbedelka cimilada dadka waxaan ku jirnaa wadamada soo korayaan ku jirnaa weliba kuwa faqriga baan ku jirnaa anaka kuwa shaqala-aanta baahsan ee dadkooda haystaan baan ku jirnaa marka cimilada adduunka haddii hadeertaan anaan baraarugin waxay nala gaari doontaa meel aan wax kasoo qaban karin marka warbaahinta waxaan dhihi lahaa doorkiina qaata isbedel cimilada xoog badan baa jira waa in waryaashiina la tababaro waa in sidii loo tubi laha loo tababaro waa in dad kale wacyigeliyo waa in door muuqda ay warbaahintu ka qaataan isbedelka cimilada soomaaliya hadda mashruuc waxaa jira madaxweynaha daafuraan loo soomaali cagaaran marka soomaali cagaaran waxa ka horeeyo in bulshada ay awareness badan ay ka hesho isbedelka cimilada xilliyadoo dhaco sidoo u dhaco waxyaabaha keeni kara sida lagu hortagi karo tugada soo marka systemka ama dowladda ama stakeholders ay quseydo miidiyaha ay galabtakooda engagement badan mas-uuliyaed ah ka saaran inay qayb ka qaataan marka sidee ay isleedahay marka way uga qayb qaadan karaan walaa so many ways you know media stakeholders waaye first one communication awareness badan ee bulshadu ay samayn karaan and then sida loo report kareeyo ama waxyaabaha ay dhacayso reporting badan bay samayn karaan research bay samayn karaan you know xogtiina soo samaynay samayn karaan waxyaabo badan bay samayn karaan and then dadka analystayaasha ah suggestion bay samayn karaan waxyaabahan si wax loogu bedeli lahaa bulshada ku baraarujinayaan in dhibaato ay ku tahay for example hadda dhuxusha waxyaabaha badan ee roob la-aanta dhiga waxaa waaye geedaha la jaraayo qaleelka so marka saxaafadda haddii doorka qaadato oo bulshada lagu wacyigeliyo dhirta in la beerto inaan la jarin geedaha in la daayo dhuxul inaan laga samaysanin yisinoo dadka in ku baraarujiyo in dhuxul dhagax laga samaysan karo oo dadka geedaha iska dhaafaan jiritaankiisa rooba ima lahay roobka markasta waxa yareeya waxa waaye dhulka dhulka markastoo geed lahayn roob ma imaado dhinaca iyo tayeenta xirfadda wariyaasha ee la xiriira arrimaha deegaanka sidee ayay muhiim u tahay si ay markaa u tabiyaan warar sugan oo la xiriira arrimaha deegaanka tababarada ay qaadanayaan oo kale waxaa dabcan waxaa waaye dad khubara oo deegaanka ka shaqeeya inay helaan oo mawduucyada maaragtay muhiimka ah u sheega oo maaragtay oo oo ay ku ogaadaan in waxaan ay ka maqnaayeen laftigooda cilmi kororsi waa marka dad keliya ma looma keenayo qof oo jaamacadda ka soo baxay laakiin qof khabiir ama jaamacadda macalinka amaba ku shaqeeya howlahan yaa maaragtay loo loo loo keenaa tababarka siinaya iyagan laftigooda waxaa laga rabaa inay foojignaan badan sameeyaan oo dad dhiiran oo inay soo jeedo oo inay wax bartaan rabo inuu noqdo qof walba tababarka layskama siin karo qofkii baahi u qaba oo maarata arrimaha deegaanka ka shaqeyna inuu soona jeedo oo rabo inuu hawshaas qabto yaa muxuu ahaa sameyn kara taas marka waqtiyada maaragtay tababarkana qofkaas faa'iido badan oo ka helaa xataa macalimiinta oo maaragtay oo tababarka bixinayso dhinac kale oo meediyaha bixinayso waxaa laga rabaa inay maaragtay qaababka ay u isticmaalaan wariyaasha isku mid maaha kuwa waxaa ku fiican reporter inuu noqdo kuwa waxaa ku fiican yahay inuu fariin lay sameeyo kuwa waxaa ku fiican yahay inuu wax kala sameeyo marka qof walba loo kala qeybay xataa maaragtay siday barnaamijyada u sameyn lahaayeen ustaad cartan sidee marka is leedahay waa lagu xakameyn karaa isbeddelka cimilada ee soomaaliya waad mahadsan tahay dadka horta kow waa ina ogyihiin isbeddel cimilo wax layihahdo inuu jiriyo markii taas la ogaado waa in dadka wacyigelin loo sameeyaa siday biyaha u keedsan lahaayeen xaafadaha tuulooyinka siday ugu dheeraa lahaayeen webiyada haddii maxaa yeele way soo bataacayaan webiyada waa soo daadanayaan xeebaha dadka inayna maarata sheeg agdegin dadka in wacyigelin loo sameeyo kadibna la baraa environmentiga la baraa ahmiyadiisa oysana dhirtii jarin kadib markii dadkii la baraarujiyo oo la baro kadib dowladda ama maamulada kala duwan ay sharciyo sameeyaan sharcigaasna qofkii lagu dabaqo qofkii geed jara qofkii biyaha ku shuba maarata shee qashin qofkii geed jara qofkii xayawaan dila qofkii maarata shee deegaanka wasaqeeya marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihiin sharci ayay u baahan yihiin lakin waxaa ka horeysa in dadka la baro la baraarujiyo maaragtay kadibna sharci loo sameeyo sharcigaasna la dabaqo marka waxyaabahaas xalka u ah maxaa talo ah oad soo jeedin lahayd ee waxa horta waxaan soo jeedi lahaa number one haddaan nahay bahda meediyaha anigaba aan ku jiro doorkaas inaan qaadano waaye oo aan qayb ka qaadano isbeddelka cimilada aan soo tabino saameynta ay leedahay aan soo tabino waxyaabaha sababa aan soo tabino waxyaabaha soomaaliya looga hortagi karo all that things
ustaad faarax maxaad kusoo gabagabeyneeda oo talo ah wallaahi waxaan dhihi lahaa wariyaasha horta aad maaragtay muxuu ahaa isu xilqaameen oo maaragtay arrimaha siyaasadda inay aad uga leexdaan waayo bulshadan bulsho siyaasaddii aad u dilato waaye waa lagu dilay waa waa waxaa lagaga dhacay micnihii mansabyo ay lahaayeen marka bulshada maaragtay waxay u baahan yihiin dhaqan oo maaragtay oo noloshooda wax la xiriira in looga hadlo mar walba siyaasaddan maaragtay laga leexiyo marka wariyaasha waxaan uga baahannahay inay maaragtay mawduucyada oo siyaasadda intay ka soo leexdaan qaarkood kii danayna arrimaha bulshada dadkan bulshaday muxuu ahaa waa la heli kara waxyaaba mawduucyad badanaa la heli karaa waxaa kaloo maaragtay iyaga qolada deegaanka iyagana kula talinaa wasaaradoo kale matalan in wariyaasha ay fursad siiyaan ay dadka xogta siiyaan haddaanay xog lahaynin wariyaasha wax ma samayn karaan marka meel ay xog u baahanayaan wasaaradii yaa joogto amaba dad micnihii oo khubaraha jooga jaamacadaha jooga hadday rabaan marka waxay ka wahsanaya inay wariya siiyaan marka taas muhiim waayo in xogta la bixiyo xogtaasna lagu shaqeeyo dadkana ay gaarto maykaadulaydkiyo waran daarageeni cadaawa ku biirsada darisiyo xigaalo eedha haddaynan istaynayn miyuu reer ku degaya guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabinayaa barnaamijkii kaswadaag oo aan toddobaadkan ku eegnay sidee saxafiyiinta soomaaliyeed kaalin uga qaadan karaan tabinta isbeddelka cimilada dalka waxaa igala qaybgalay faarax cumar oo ah qabiir saxaafadeed kaafiya naaleeye oo tababar ku bixisa saxaafadda deegaanka iyo cabdirashiid cartan oo ah qabiir arrimaha deegaanka intaan ku kulmi doonno barnaamijka xiga sidaas iyo nabadgelyo xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan dadegay